إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal ku qaaday fariisin ay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kaga sugnaayeen magaalada muqdisho xujayda beydka allah ayaa maanta gudanaya rugniga ugu weyn ee xajka oo ah istaagidda banka carafo jufo ka tirsan beesha cayr ee habargidir ayaa dooratay naqiib cusub kadib shir ka dhacay deegaan hoostaga degmada gurceel ee gobolka galgaduud munaasabad masjid lagu furayay ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada saakow ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka in ka badan konton ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shilal ka dhacay dalka masar دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ay kaga sugnaayeen agagaarka daaraha caymiska degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho dhawaqa rasaasta ayaa laga maqlayay aagga u dhowdhow halka uu dagaalku ka socday faahfaahin dheeriyana kama aanan helin khasaaraha ka dhashay weerarkan lagu qaaday ciidamada ka tirsan dowladda federaalka ee ku sugnaa daaraha caymiska xujayda beydka allah ayaa maanta gudanaya rugniga ugu weyn ee xajka kaas oo ah istaagidda banka carafo haddaba maxaynu ka ognahay fadliga yoomu carafa waxaa warbixintan ku eegaya waryaheena maxamed cali لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله marka ay soo baxda qoraxda aroorta sagaalaad ee bisha dulxija ah waxay xujayda gudanaysa waajibaadka xajka bilaabayaan inay aadaan banka carafo si ay u gutaan rukniga weyn ee xajka oo ah istaagidda carafaad kadib marka ay maalinka sideedaad oo ah maalinka yowmu tarwiyah kusoo qaataan mina maalinka carafo waa maalin weyn oo uu allah subxaanahu wa tacaala aqbala ducada sidoo kalena addoomihiisa u dhaafo dunuubta waana maalinkii uu allaah dhammaystiray diintiisa muslimiintana u kaamilay nimcada fadliga ku soo arooray maalinkaasoo uu helayo qofka xajka gudanaya iyo qofka aan gudanayninba waxaa ku soo arooray adillo fara badan maalinta carafa waa maalinta ugu badan oo uu allaah addoomihiisa ka xoreeyo naarta sida ku sugan xadiis ay caaisha radiallaahu canha ka warisay nebiga sala allahu calayhi wasalam ma jirta maalin ka badan carafa uu allaah subxaanahu wa tacaala addoommaha ka xoreeyo naarta wuu soo dhowaanayaa allaah kadibna wuxuu ugu faanayaa malaa'igta wuxuu leeyahay maxay doonayaan kuwan oo uu ula jeedo dadka taagan banka carafo لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك musnad axmed waxaa xadiis ku yimid uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku yidhi alle waxa uu ugu faanayaa ahlu samaawaadka dadka carafo taagan wuxuuna leeyahay fiiriya kuwaasi waa addoommahay oo ii yimid iyagoo booraysan oo basaasan muwada'a imaamu maalik kitaabka alxaj waxaa ku timid in maalinta caraf oo ah maalinta sagaalaad ay tahay maalinta ugu daran ee uu dullaysan yahay ibliiska sababa ku aadan raxmada allah oo waasac ah iyo sida uu ugu dembi dhaafayo dadka addoomihiisa ah fadliga ay leedahay maalinta carafo waxaa ka mid ah inuu allah subxaanahu wa tacaala ku dhaartay maalinkan abuu hureyre xadiiduu ka wariyey nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi maalinka lagu ballansan yahay waa maalinka qiyaamaha maalinka mashhuudka ahna waa maalinka carafo shaahidkana waa maalinta jimco nebiga ayaana fasirayay aayadda saddexaad ee suuratulburuuj carafo waa maalinkii uu allah subxaanahu wa tacaala dhammaystiray diintiisa nicmadiisana uu noo dhammaystiray nin yahuudi ah ayaa maalin maalmaha ka mida wuxuu u yimid cumar binulkhadaab radiallaahu canhu wuxuuna ku yidhi aayaddaad akhrisataan haddii ay nagu soo degi lahayd annaga oo yahuud ah waxaan maalintaas ka dhigan lahayn maalin ciidda ah markaas buu yidhi waa aayadee taas wuxuu yidhi waa aayadda ah اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا
cumar wuxuu yidhi waxaan garanay maalinka iyo goobta ay aayaddaasi ugu soo degtay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxay ahayd maalin jimco ah oo uu rasuulku taagnaa carafo dhammaystirka diinta wuxuu dhacay maalinkaas sababtoo ah allah wuxuu muslimiinta u taam yeelay arkaanta islaamka oo xilligaas ka hor xaj maysan soo gudan sidoo kalena alla waxa uu baabi'iyey shirkiga iyo gaalnimada oo ma jirin qof gaal ah oo sannadkaas soo xajiyey dhammaystirka nimcadana waxay ku dhacday inuu allah subxaanahu watacaala u dembi dhaafay mu'miniinta nicmadana maba dhammaystiranta iyadoo aadanaha dembi loo haysto maalinka carafo waa maalin duco uu allah subxaanahu watacaala aqbala baryada rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ducada ugu wanaagsan waa ducada carafo waxa ugu wanaagsan ee aan aniga iyo ambiyadii iiga horreeyeen ay yidhaahdeenna waa laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir asbaabaha naxariista iyo dembi dhaafka maalinkaas waxaa ka mid ah badinta dikriga iyo ducada gaar ahaana towxiidka maxaa yeelay waa asalka islaamka uu allah dhammaystiray maalinka carafo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi soonka maalinka carafo waxaan alle uga xisaabsanayaa inuu ku dhaafo dunuubta sannadkii hore iyo sannadka dambe dhammaan maalmaha tobanka ee dulxaj ayaana wanaagsan in la badiyo acmaasha saalixaadka ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi camal saalix ah oo la qabta ma jiro maalmo uu allah kaga jecel yahay maalmahan oo loola jeedo tobanka hore ee dulxija saxaabadu waxay yidhaahdeen rasuulkii allow jihaadka waddada alle xitaa ka waran rasuulka wuxuu yidhi xitaa jihaadka way ka fadli badan yihiin marka laga reebo qof la baxay naftiisa iyo maalkiisa oo aan hal shay kala soo noqon mooye maalinka carafo waxay xujaydu gutaan rukniga ugu weyn ee xajka kaas oo ah inay istaagaan banka micnaha istaagaanna loolama jeeda inay taagnaadaan balse waa inay goobtaasi soo xaadiraan haddii banka carafo aana xaajigu istaaginna waxay ka dhigan tahay in xajkaasi aanu ansax ahayn acmaasha saalixa ah ee la jideeyey maalinkaas waxaa ka mid ah inay soomaan dadka aan xajka gudanaynin amaa xaajiga uma habboona inuu soomo sababtoo ah waxaa la doonayaa inuu awood u helo gudashada acmaasha xajka waxaana la sunneeyaa in xaajigu tukado salaadaha duhur iyo casir isagoo jamcinaya islamarkaana gaabinaya wuxuuna tukanayaa wakhtiga salaada duhur waxyaabaha kale ee la jideeyo waxaa ka mid ah takbiirta culimmaduna waxay tilmaameen inay laba nuuc tahay takbiir furan oo la doonaya in dadku takbiirsadaan dhammaan tobanka dulxija ibnu cumar iyo abu hurayra ayaana u bixi jiray suuqyada iyagoo takbiirsanaya dadkuna way ka daba takbiirsan jireen amaa takbiirta muqayadka ah waa takbiirta la doonaya in la takbiirsado salaadaha waajibka ah kadib waxa ayna bilaabanaysaa subaxa maalinka sagaalaad waxayna ku eg tahay ayaamu tashriiqa oo kale ah koob iyo tobanaad labiyo tobanaad saddex iyo tobanaad ee bisha dulxija qaabab kala duwan ayay u soo aroortay takbiirta waxaana ka mid ah culimmada muslimiinta waxay tilmaameen in arrinka takbiirta uu waasac ku jiro keliyana laga doonayo qofka muslimka ah inuu allah weyneeyo aadna u badiyo arrinkaas waxaa kaloo aad u wanaagsan maalinka carafa in dadku badiyaan ducada maadaama uu allah aqbalayo ducada sidoo kale waxaa sunno ah inay dadku cod la maqli karo ku akhriyaan talbiyada xadiid laga wariyey anas binu maalik radiallaahu canhu wuxuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa istaagay carafo qoraxduna waxay ku sigatay inay dhacdo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu bilaal ku yidhi dadka ii aamusi dadkii ayaa aamusay markaas buu rasuulka sala allahu calayhi wasalam yidhi kulankii dadkow jibriil ayaa goordhow ii yimid wuxuuna isoo gaarsiiyey salaan iiga timid alle wuxuuna igu yidhi alle wuu u dembi dhaafay dadka carafaat iyo mino istaagay wuxuuna dammaanad qaaday wixii raacay cumar ayaa yidhi rasuulkii allow arrintaani ma annaga ayay nagu gaar tahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waxaa iska leh idinka iyo dadka gadaashiina imaanaya ilaa maalinta qiyaamaha cumar wuxuu yidhi kheyrka alle wuu batay wuuna wanaagsanaaday
jufo ka tirsan beesha cayre ee habargidir ayaa dooratay naqiib kadib shir ka dhacay deegaan hoostaga degmada gurceel ee gobolka galgaduud faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed daahir shirweynahan wadatashiga oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyo jufada habar eje oo ka tirsan bee shaceer ayaa ka dhacay deegaan hoostag ah degmada guraceel ee gobolka galgaduud shirka uu socday muddo maalmo ah ayaa ugu dambayntii waxaa laga soo saaray qodobo dhowr ah iyadoo jufada habar eji ay goobta ku dooratay naqiib ku hogaaminaya shareecada islaamka kaas oo lagu magacaabo naqiib gurxan maxamed canshuur beesha habar aji waxay ballan qaaday xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka si buuxda labo beeshu waxay nabadoon u dooratay gurxan maxamed canshuur si uu ugu hogaamiyo shareecada islaamka saddex beesha waxay isla garatay in la joojiyo nabaad guurinta dhulka sida jaridda dhirta iyo dhuxusha afar beeshu waxay isla qaadatay garab istaagga jihaadka iyo dacwada waxayna beri ka tahay cadowga islaamka odayaasha iyo waxgaradka jufada habar ije ee bee shaceer oo munaasabadda ka hadlay ayaa soo dhoweeyey qodobada ka soo baxay kulanka iyagoo sheegay inay la shaqayn doonaan naqiibka ay doorteen shir ka dhacay baruujeed tuulada la yidhaha baruujeed ay isugu yimideen walaayada iyo beesha habaraji oo lagu doortay nabadoon gurxan maxamed canshuur waxaana soo dhoweeyaha beesha habaraji nabadoonka ayadaa la timid walaayada ayadaa la shirtay magacaygu waa xaashi siyaad cabd nabadoonka annagaa doorannay waana aan ku qanacsannahay qodobada bayaanka ka soo baxay waa ku qanacsannahay waana soo dhoweynaynaa gurxan maxamed canshuur oo ah naqiibka ay dooratay jufada habar eji ee bee shaceer ayaa ka hadlay munaasabadda waxaan ballan qaadayaa beesha habar eji inaan ku hogaamiya shareecada islaamka inay ku dhaqanto waxaan waxay beeshu dhowr qodob walaayada iyo iyadu saasay isku afkarteen walaayada gobolka walaayada degmada gurceel odayaasha inay saas deegaanka uga shaqeeyaan saasay ku heshiiyeen aniguna haddii ilaahay yiraa nabadoonka ay iga dhigeen beeshu waan u ahay ugu dambayntii waxaa kulanka ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdullaahi abuukhaalid oo la dardaarmay waxgaradka jufada habar eji ee bee shaceer dardaartayda markaan soo koobo waxaan dardaarmayaa iltisaam ee maaragtay shareecada in la laasimo macnaha waajibaadka diiniga ah inaan gudno oo tawxiidka ugu weyn yahay allah subxaana watacaala keligiis in la caabudo ilaahay saasoo adduunka noo keenay noo abuuray wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun bani aadamka dhan saas ilaahay u keenay ambiyada ilaahay soo dirayna ummaddu waxay ugu yeeri jireen ilaahay in keligiisa la caabudo ilaahay uu samaawaadka asagaa abuuray dhulkan asaga abuuray asagaa cibaado iskale asagaa maalikul mulki ah asagaa maaragtay mudabbirul umuur ah wax walba asagaa ah ilaahay subxaana wa tacaala kaamil waay waa uu dhammaystiran yahay ilaahayna waxaa naga rabaa inaan caawudno si kastaba ahaatee qabaa'ilada soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka ay ka taliso xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa leh hoggaan ku hogaamiya shareecada raxmaanka halka kuwo kalena ay dooranayaan hogaamiyaal ku haga shareecada islaamka kana shaqeeya masaalixda beelaha soomaaliyeed munaasabad masjid lagu furayey ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada saakow ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa ka warramaya maxamed muudey axmed abuumuslim deegaanka bakhdad ee hoostaga degmada saakow ayaa laga furay masjidkan waxaana munaasabadii furitaanka laga jeediyey kelimaad kala duwan lacagta ku baxday masjidkan oo loogu magac daray masjidu tawxiid ayaa ah laba iyo labaatan kun saddex boqol labaatan iyo todobo dhibic saddex doolar sheekh cabdirasaaq maxamed cali oo ka mid ahaa martidii lagu casuumay munaasabadda ayaa kelimaad ku saabsan fadliga masaajidda ka soo jeediyey munaasabadda marka ilaahay subxaana wa tacaala amaakinta oo ugu khayrka badan oo arladan korkeeda ilaahay ka fiirsado ka daalacdo masaajidada ugu weyn meelaha ugu khayrka badan arlada waa masaajidada masaajidadaasna mu'miniinta ayaa camira marxaladdu marka uu soo maray masaajidkanna insha allahu tacaala haddee kii kale waa kaas midigteennuu ku yaalla kanna ilaah waa yeelay subxaana wa tacaala intaas marka waxay u baahan tahay qaryadu inay fikirto haddii ilaahay subxaana wa tacaala loo run sheego oo diintiisa ilaahay subxaana wa tacaala laga run sheego ilaahay subxaana wa tacaala beddelkeedii adaa arkaysid mid ka mid ah guddiga masjidka ayaa faahfaahin ka bixiyey maraaxiishii uu soo maray masjidka iyo kharashaadka ku baxay masaajidka waa qarashaada ka bahi oo farac badan laakiin haddii la fiiriyo dhisidiis iyo qarashaaddii haddii la fiiriyo waa mayba yara qarashaadka yar dhisidiisa ayaa wiin may ku mid eh aan badan deeganka dadaal badan aa muujiyeen dadaalka muujiyeen may ba ku mid ahaa dhanka baacaadki sheenayeen dhanka biyooni sheenayeen marka xad bulanbasi waliisu caboodiya la kooyay horta maadada kowad qaraj may ba ka bahay labaatii lama kun saddex boqol labaatii toddoba dolar dhibi saddesintii akbaati horta waa masaajidka intay qarashaadii ogolay qarashaadkii hadda may ba noo bahay amba mayna niidhamana hadda saha maynoo ku batay labaatan kun sagaal boqol lixdan iyo afar dolar dhibici saddesintii antong noo bati may baaqahan inaqaday kun saddex boqol lixdan iyo saddex saddex dolar kun saddex boqol lixdan iyo saddex dolar iyo hadda masaajidkan la geleeyey wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa ku soo badanaya masaajidda xili taabedelkeeda dhulka uu shisheeyuhu haysto ay ku dayacan yihiin masaajida warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan in ka badan konton ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shilal ka dhacay dalka masar inta la xaqiijiyey kow iyo toban ruux oo masaare ah iyo shan suudaaniyiin ah ayaa ku dhintay shilal kala duwan oo ka dhacay koonfurta dalka masar shilalkan ayaa waxay ka kala dhaceen magaalooyinka soohaaj iyo aswaan oo dhaca koonfurta waddankaas shilka koowaad oo ka dhacay magaalada soohaaj ayaa waxaa ku dhintay toddoba ruux oo ka soo jeeda hal qoys oo masaare ah halka shilka labaadna uu ka dhacay magaalada aswaan waxaana ku dhintay sagaal ruux oo afar ka mid a ay masaare yihiin halka shanta kalena ay ka soo jeedaan dalka suudaan waxaa intaas dheer oo shilkan ku dhaawacmay afartan iyo saddex ruux iyadoona uu burbur soo gaaray gawaaridii shilalka gashay warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo nagaynta